وعلى أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا bal waxaan ku dhex jirnay baabkii ay matalan dee uu ku ururiyey muslim walow uu baab dheerba yahay anwaacdan ixraamku ama awjuhda ixraamka banaanideed xadiid duruq badan leh oo caaisho ayaan dhexda kaga jirno dee inoo soconayo bal hadday weliba caawa suurtagal noqoto inaan dhammayno haddii kalena aan wax ka tegi doono haddii la yidhaha waayo xadiid keliya unoo duruqdiisu ay badan tahay bal qaybo waan soo aragnay qaybihii kale aynoo socday wuxuu hi markaa musanifku raximah اllahu taعaalى xadaثna abubakr bn abi shaybata وcmr الnaqid وزhayr bn xrb جamيعا عan bn cuyaynata qala cmr xadaثna sufyaan bn cuyaynata عan cabdالرaحman bn الqasim عan abihi عan caiشhaةa radي الlahu عanha qalat anaha qaalat sanadku kolley waa dadka aan wada garanayno camrna waa camr ibnu dinaar ibnu cuyeyne kaba warinaya camr ibnu dinaar ibnu cuyeyne wuxuu ka warinaya maanta cabdiraxmaan ibnuqaasime waa camr ibnu naaqid camr ibnu moxamed ibnu bukayr kaas buu leeyahay laftigiisa ah xadaanaa sufyaan qolooyinka kale marka abubakr iyo zahir walow ay sufyaan iyaguna kaba wariyeen laftigoodaan taa ahayn oo markaa isaga gaar ahaan laftigiisiibuu inoo sheegay si ay cibaaradiisu ka ahayd caaisha ayaa waxay tihi qaalad kharajnaa waanu baxnay maca nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay maciisaanu baxnay walaa naraa ila alxaja ila alxaja ay walaa naraa maanaan ictiqaadinahayno bal xaal laa naraa aanaan ictiqaadinahayn ila alxaja xajun mooye bacnaa inaanu ixraamanayno xajun mooye wax kale maanaan islahayn oo maanaan ictiqaadinahayn macnuu waa markii ay madiine ka soo baxeen rasuulka ilaahay ay soo raaceen ee xajatulwadaac sanadeedii ahayd waxay lahayd markii hore annagu wuxuun baabanu islahayn waxa la ixraamanayaa waa xaj wax kale maanaan ictiqaadsanayn sababtay taa u ictiqaadsanaayeena ee wixii waktigii jaahiliyada oo kale bilaha xajka may cumraysan jirin cumro bilaha xajka la cumraysana waxay ku tirin jireen min afjari alfujuur wax xun inay tahay bay ku tirinayeen oo waxyaalaha fujuurkaa kuwa uguba xun inay tahay marka waxay islahaayeen un waxan aa u baxaysaan waa xaj taas waa intii aan rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh u caddayn anwaacda ixraamka iyo waxyaalaha u bannaan xataa idaa kunaa bisarifa meesha sarif la yidhaaho markaanu ku sugannahay waa meel aan maka ka dheerayn aw qariiban minha ama sarif aan ku dhownahayba ayaan xiddu tuuxayday kollayna sida riwaayadu waa mukhtasare riwaayaadkii kale inooguma sugnayn iyo kuwa inoo dambeeyaba rasuulka ilaahay wuxuu u caddeeyey xalaytaynu soo aragnay inuu yidhi markaas wixii doonaya inuu cumro ixraamtaana ha xidho cumro kii xaj doonayaana xaj ha xidho kii israacinayaana waana markii hore taasi markii uu maka ku soo dhowaaday sida riwaayada caaisha inoo dambaysa ay tahay ama uu makaba soo galay sida qolooyin kale iyaga xadiiskooda uu kuba yimina waana suurtagal inuu dee marka labada goorba yidhi rasuulka ilaahay wuxuu amray inay xajkoodii ciddii xaj soo xidhatay ama xaj iyo cumro wada jira ay fasakhaan ay cumro u fasakhaan wixii aan hadi wadin marka xaaladu kollay taas bay ahayd arrimuhu tani waa markii hore siday kuba soo baxeen marka markii dee kollayna waa loo caddeeyey iyaduna xalayta waxaan soo aragnay inay tidhi cumraan soo xidhay waayo waa markii rasuulka ilaahay u caddeeyey dabadeed bal umuurahaasna wax kaleo ka duwan haddaan aragno waan eegi doonaa waxyaalaha lagu jamciyey xaaladan caaisha ee ilaa xalay dee aan wadno caawana bal cashar kaba qaadan doontaan xataa idaa kunaa bisarifa qariiba minha xidfu markaan halkaa joogo ayay caadadii iga timi bay tiri waan xayday fadakala calaya الnabiyu salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay baa iisoo galay walxaal ana abkii anigoo oodaya ayuu iisoo galo dee waxay aragtay inaanay waxay u ar mooday ay istidhi xajkii maba gudan karaysid ama camalkii oo waxaan baa kaa manceeya taasay la ooyeysay faqaala rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh anafisti maxaad la ooyeysaa miyaad xayday dee waana ti aan xalay soo aragnay kolley kelimadan luqaadkeeda haddii ay xagga wilaado iyo dhalmo waa loo isticmaalaye ay tahay waxaan idhi walow luqada labaadna ay soo naqliyeen laakiin waa luqa yar ee nuunta waa la daminayaayo oo nufisat ilmar'atu baa la odhanayaa bimacnaa waladat way dhashay haddii iyadaa ay xaydka tahay dee waa nuunta waa la fadxinsan inoo taalla kolley labada xaalaba fa'du way kasrisan tahay oo anafisti bimacnaa nafisat ilmar'atu bimacnaa xaadat weeye nufisatna walow luqada labaadna ay soo naqliyeen ha yaraato awina meel uu yidhaahaa meelahan sharaxan kaba mid ah luqadaa kale ma jirto walow meel inay dee jirto luqo ay oo ay haba yaraatee uu sheego waxa ay tahay nufisat ilmar'atu bimacnaa waladatu yacni wuxuu ujeedaa alxaydata qaalat caaisha waxay tidhi qultu nacam haa baan idhi qaala wuxuu yidhi ina haada shayn waxba haka ooyin taas hakana nexin oo haka murugoon waayo ina haadaa kani waa xaydku shay-un shay weeye katabahu allahu ilaahay qadaray calaa banaati aadama nebi aadam hablihiisoo dhan oo dee wax adiga kuu gooniya maaha waa shay caadi oo dabiici oo dumarka banaatu aadam oo dhanba ku wada yimaada markaasee waxba kuma dhibayo camalkiina kaama hor joogsanayo dee dawaafka aynu soo aragnay noona dambeeyo mooye ee waxba ha ooyin buu yidhi faqdi macnaa waxaad samaysaa aada la timaadaa oo gudataa maa yaqdi alxaaju ruuxa xaajigii wixii uu gutay acmaalahaa guud ahaan baa la kaalay hayra an laa taduufii bilbeyt wixii aan ahayn inaad dawaafto beytka adigoo dee beytkii dawaaf ahayn xataa taktasiri ilaa aada maydhatid in bal xagga xaydka xadiidku dee waa katabahu llahu calaa banaati aadam bukhaari baa wuxuu tarjamo uga dhigtaa ama u deliishadaa xadiidkan inuu dee xaydkani aanu wax mar dambe yimi ahayne banaatu aadam dhammaanteed baa min awali dahr dee wax iyaga kuba iman jiray uu yahay xadiidkan u deliishadaa waana istidlaal saxiixa waxaana kollay taas uga jeedaa radin qolooyinka yidhi reer bani israa'iil ama dumarkii reer bani israa'iil baa iyagii cuquubo ahaan loogu riday kollay hadal ibnu mascuud oo sanad saxiixa li waa taasi waa jira inay rag iyo dumar masaajidda ku wada tukanayeen oo markii dambe dee adigu dumarkii waxyaalo aan toosnayn ay kaba dhaceen oo ay bal matalan ama taas deeta lagu riday tan ciqaab ahaan laguba riday bal taasi waxa weeyaan dee xadiidkani waa xadiidka marfuuca ah weeye in bal dee waxa weeyaana nebi ibraahim haweenaydiisii oo halkii laftigan dee fadaxikat oo kale macnaa xaadasna waa lagu fasirayo de waa macaanida uga yimaado iyaguna reer bani israa'iil way kaba horreeyeen bal barkood habay yidhaaheen de umala waa ziyaadatul mudda iyo waxyaale laakiin de waa wuxuu ma aha wax iyaga la bilaabmay waa wax kaba horreeyeen marka faqdi cibaaradana qalee maahe waa gudo uun la kaalay uunoo xadiidka buruqdiisa ama alfaadihiisa barhkood fasnaci iyo fafcali iyo baa kuba yimi faidaa qudiyat isalaatu fantashiruuna macnuu may ahayn tii qadaha ahayde waa marka la dhameeye la guton salaadiia la sameeye bay ahayde ay dhammaato markaa dhulka u kala kaca faqdi maa yaqdi lxaajo xaajigu wuxuu la yimaado la kaalay oo samee hayra an laa taduufii bilbeyt bal halkani antani waxaa suurtagala inay almukhafafa min ahaqiil ay tahay oo markaa macnuu uu yahay hayra annahu dee taas asalku uu ahaa laadina ay naahiye noqoto ficilkiina sitaa dee iyadu la hadlaya rasuulka ilaahay saas xadfu xarfi nuun uu ku jasmisan yahay oo hayra annahu hayra laakin annahu shaniye laa taduufii ha dawaafin bilbeyti beytkii ha dawaafin xataa taktasili oo mar markaa taas antan haddii masdariyo laga dhigo kollay laadu zaa'iday noqonaysaa oo anta haddaan masdariyo kaba dhigno oo tii ficilka mudaarac nasbinaysaya laadii inay waxaa looga jeedaa waa cadamu dawaafe in iyo inaanay dawaaf laba iman baa arrinku yahay markaa laadu zaa'iday noqonaysaayo waxaa laqbadu noqon hayra an laa taduufii hayra an taduu macnaa wixii xaaji sameeyaba samee oo hayra an taduufii aan ahayn inaad dawaafto inaad dawaafto bilbeyti waxaan taa ahayn weeye oo aan ahayn inaad beytka dawaafto beytkii dee ma dawaafaysid waayo waxa weeyaan dee haweeney xaadina beydkii ma gelayso geed kalena dahaara dawaafkii uba shardiya xataa taqasileeda aada maydhato qaalat caaisha waxay tidhi wadaxaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay adxiyo ahaan kollayse inoo dambaysay hadyi bay ahayd dee waqtigii adxiyada haba ahaato dumarkiina waxay mutamaticaad bay ahaayeen waa adxiyeeyey rasuulkii ilaahay can nisaa'i haweenkiisii bilbaqari waa dee neef loo ayuu kaba qalay oo dee neefkii loo ana ilaa toddoba ruux iyo ayuu hadyina u noqon karaa adxiyana u noqon karaa sida dee neefka geelaba haddaba maalinta rasuulka ilaahay hadiye ahaan way noo dambaysaa lafdigana waa kan adxiyo ahaan dhacay ayuu dumarkiisii kaba qalay ee waa dumarkiisii oo walow imaamka uu leeyahay halkan idankood iyo waxyaalahaas ayuu ku xambaaran yahay inuu kaba idan dalbayo ruuxu inuu cid kaloon isaga ahayn adxiyo kaba qalo ee haddaan idankiisu jirin ma banaano kollay dee waa isagii baa waday ay laba socdeen oo nafaqadu isaba way nafaqadooduba way sarreydo walow dee xajkiina waa kuwa laba xajayay oo bal aduu kollay wax dee mala maanicoo ku sugani ma jirto zawjkii inuu kaba qalo zawjadiisii ama dee hadyigii kaba qale bal taas bay wadaxa rasuul llahi sala allahu alay slm can nisaai bilbaqar bal xadiidku waa inoo socon doonaan arrinka jira halkan xadiidku inooguma suganna waxa weeye haweenaydii dee xaayubada ahayd tii nifaaska lahaydna si asmaa bintu cumaysiya lamid weeye ruuxii muxdidka ama junubka ahaa acmaashii xajka oo dhan way ka wada ansaxaysaa waanay la wada imanayaan waxaan ahayn dawaafka dee iyo bal matalan sacyigiina si aan xalay soo sheegnay dawaaf dabadiun baa la sameeyaayo halkaa isagiibu walow sacyiga gaar ahaan dahaara aanay shardi u ahayn laakiin in dawaaf ka dambeeyadan ah ayaa keenaysa dee ruuxu haddaanu dawaafkii ula iman kari waayo sacyigiina inaanu laba iman marka carafuu joogsan meelihii kale acmaasha kale waa la iman intaasun baaba ee aanu laba imanayn waa taa rasuulka ilaahay iyada faray sidaa kuba yidhi xadaثnي سlayman بn عubayd الlahi abu أyub الغaylaniي qala xadaثna abu caamirin cabdالmلك بn cmri qala xadaثna cabdالعaزيز بn abi سلمة الmajishun عan cabdالرحمن بn الqاsim عan abيه عan caiشhaة رadي الlahu عanهa qalat anaha qaalat koley xadiidka dadkan waa dad aynu soo wada aragnay سlayman بn عubayd الlah abu أyub الغaylani xataa xalayna casharku inooguma sugnaa cabdالعaزيز بن abi سلمة kole waa cabdالعaزيز iبn cabdاللahi iبn abi سلمة almajishun waa nin dee atbaacu taabiciinta ragoodii ugu roonroonaa kaba mida oo faqihayo siqa oo musanifo reer madiine ahaa horena waan usoo aragnay almajishun waay abihi cabdالlahi baa la yidhaha waxay can caiشhaةa radي الlahu canha qaalat anaha qaalat kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli illaahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay maciise ayaanu baxnay laa nadkuru xal aanaan xusahaynba ila alxaja xajun mooye oo marka aanu soo baxnay wuxun baabanu islahayn oo aan dee nala ahayn waxay ixraamadaysaan xaj weeye laakiin cumro iyo umuurahaas ama cumro yada maanaan filahaynba maanaan u malaynahayn ama ictiqaadinahayn inaan la imanayno waqtigaa dee si ay yaqaaneen xataa ji'naa sarifa ilaan sarif kaba nimi kolley daahirka xadiiskuna waa ilaa ay sarif ka soo gaadheen xaaladoodu inay taa ahayd laakiin horeynu riwaayaadkii hore ugu soo marray ee markii ay miiqaadkiiba soo gaadheen rasuulkii ilaahay anwaacdii inuu u bayaamiyey inay iyadu cumro markaasaa daraaddeed soo ixraamatay taas baynu waxa weeyaan hore u soo maray bal markaan haddaba ixraamkii way ku jiraan kollayna san xalay soo marray bal cumray ahayd waa suurtagal inay xajna markaa iyadu soo niyootay waana waxna way noo dambeeyaan kollayna xadiidkan ruwaad badan baa soo naqliso kolkol alfaado yar nooc yar ishkaalihi waa jiraayo ee u yar baahan bal in si laysu raacin karo un laysu raaciyo iyadoon ruwaadii ee la odhan fulan baa riwaayadiisii wahame ay tahay ama halkan iyadoo kuwii dee markaa taas waana waxaan mar dambe yar eegi doono in sha allahu tacaala bal caaisho sha'nigeediyo xaaladeedu say ahayd hadday tahay soo bixitaankii ilaa dhammaadkii aan yar eegayno ma cumray ku soo bilowday mise xaj baa markii hore ay soo ixraamatay cumradu waa u dambaysay haddana xaj dambey kuba noqotay bal taas waa waxaan yar eegi doono markaan alfaado kala aragno ee waxay leedahay anagu markii hore dee xajun baa la ixraamanayaa baanu islahay xataa ji'naa sarifa ilaan ka soo gaadhnay sarif laakiin dee ma aha inay ixraam la-aan soo gaadheen ee waa mar dambe maka ku soo dhow yihin oo ayaamo dhan soo socdeen oo inta ay muxrimiin ahaayeen ruux xaj ixraaman iyo ruux cumro ixraaman iyo ruux labadaba isa soo wada raaciyo inay isugu jireen fadamittu markaasaan xayday kolley waa isaguna xibtu baan soo aragnay nafistii iyo baan soo aragnay imikana damsi ama dee damittu baan haynaa waana alfaada ama asmaada xaydku buu kaba mid yahay halkan shaarixana waxaa iguba sugan waa imaam nawowi raximah llahu tacaala in la yidhaaho la yidhaaho xaadat ilmar'atu taxayadat damisat carakat nafisat daxikat acsarat akbarat intoo dhammina waa macno keliyo waxa ay tahay waa wada xaydun way xaydayn baa macnuu yahay marka la eego taasi waa ficilkii ismigiina alxayd addams alciraaq addaxik oo qosalkii ahayna xayda alikbaar alicsaar waa marka la eego ismi ahaana bal markaa waxa weeye in waa adigu waa maxay halkaa caadadii baa waktiga halkaa markay joogaan kaba timi markaasaa fadakala calaya rasuul llahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay baa ii soo galay walxaala ana abki faqaala wuxuu uhi maa yubkiki maxaa kaa ohinaya faqultu waxaan idhi wallahi baan ku dhaarte lawaadintu waxaan ku tamaniyey annii anigu lam akun inaanan ahaynba kharajtu lcaama sanadan mid soo baxday oo dee waxay mala um ay moodeysay dee arrinkani xajkiiba inaanu u suurto gelayno camal uu leeyahy aanan la iman karahaynba inaanan ba idin soo raacin ayaanan ku tamaniyeed qaala wuxuu uhi malaki waxaa kuu sugnaaday muxuu yahi taa ugu tamaniyeysaa lacallaki nafisti waxaa laga yaabaa in caadadii kaa tima ama aada xayday qultu nacam qaala wuxuu uhi hadaa shay wax dhib la maaha kaasi waxaad ka oyda ama aad kaga murugoonto maayo hadaa kaasi shay-un shay weeye katabahu llahu calaa banaati aadama ifcali waatan halkan lahayn iqdi bedelkeeda ifcali baaba timi ifcali waxaad samaysaa maa yafcalu lxaaju ruuxa xaajidii wuxuu la yimaadee acmaal iyo aqwaalba la taalay hayra an laa taduufii bilbeyti xataa tadhuri waa cibaaradii aan marka dhoweyd kusoo yar joogsanay qaalat caaisha waxay tihi markaasna makay kusoo dhowaayeen falamaa qadimtu makata maka markii aan imeen soo galay ayuu qaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalama liasxaabi rasuulka ilaahay baa asxaabtiisii ku yidhi ijcaluuha cumratan macnaa waa ixraamkiinii ama camalkii dee aala soo gasheen nusugiina ahaa waxaa ka dhigtaan a u fasakdaan cumro u fasakha oo waxa weeyaan waktigaas ayaa rasuulka ilaahay wuxuu amray weliba markii hore waa u bandhigay markii dambe laakiin waa laazimiyo dee amar go-an buu amray inay xajkoodii ama xaj iyo cumradoodii ama ay cumro u bedelaan oo macnaa ujeeddadu xajkii bay fasakhayaan waxay u fasakhayaan cumro laakiin waa ruuxii aan hadyi wadin kii hadyi waday isagu ixraamkiisuu ku baaqi noqonaya xalayna waxaaba soo aragnay ruux hadduu muctamir yahay hadyina wado dee inuu ixraamkiisaa ku baaqi noqonayo laftisaas ahaa ilaa oo dee maalinta naxriga laga gaadhay oo si dee markaa xanafiyada iyo xanaabilada iyana ay kuma tagaan walow dee ay qolooyinka kale yimeen riwaayada waa mukhtasar oo xaj iyo cumra ayuu israacinayaa xaaladu taas bay noqonaysaa bal taas baan soo aragnay haddaba waa dadkii adigu aan hadyi wadinun faaxalla naasu dadkii way xalaaloobeen way taxalluleen ilaa man kaana macahu lhadyu ciddii hadyi maciisa ahaa un mooye oo ciddii xoolo waday ay soo kaxaysay un mooyaane dadkii kale ama xaj markii horeha soo exraamteen ama xaj iyo cumraha soo exraamtay dee kii cumro keliya soo exraamtay kolle waa taxalulayay laakiin way iyagu waxa way taxaluleen qaalat waxay tihi fakaana alhadyu hadyigu wuxuu aa maca nabiyi salى اllahu alayه wasalam abi bakrin wacumara wadawil yasaarati abi bakr iyo cumar iyo qolooyinkii ladnaa ee dee bal u saaxiibka ahaa kinada ahl اlquwa wاlghina ayaa hadyi marka hore soo kaxeeyey oo kasoo kaxeeyey xaggii miiqaadkii ama dhexdii kasoo kaxeeyey oo markaa iyagu uma ahalu waa dadkii iyagu taxallulay weeye waxay ixraamteen waa ixraamkoodii xajka weeye xiina raaxuu ay xiina raaxuu ilaa minan markay xaggii mina u kaceyno waa maalintii sideedaad ee yowmu tarwiya ee mina loo baxayey ayay ixraamteen waana dee kolley xaajiga ahaa ama muctamirka ee mutamatica ahaa ee isagu taxallulay ama ka joogay kolley maalintaa inuu ixraamto ayaa u sunno waxba aanu kasii horreysiin waktiga aanu kasii horreysiin xadiid ibnu cumar iyana iyadoo nin weydiinayay oo yihi dadku markay bisha dilxija bilato ayay ixraamtaan adigu se maalintaasaad la sugtaaye maxaa dhacay waa ti aynu soo maray bal xadiiskuna waa ta inoo faa'ideynayo inay tahay maalintaa in la ixraamto dee dadkuna maanta gaaliban waa siday yeelaanba qaalat waxay tihi falama kaana yowmunaxri markii maalintii yowmunaxri la gaadhay ee maalintii dee ciiddii carafay soo joogsatay iyadoon weli daahir noqon markii yowmunaxri baan dahartu aan daahir noqday faamaranii rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu amray u amray oo faafadtu macnaa dawaafkii ifaada waana dawaafkii xajka ayaa laba yimi kollay riwaayaadku way si kuen buuxinayaan waana xadiid keliya dee dad kala duwan baa caaisho iyo kuwii kasii dambeeyey ayaa wariyey barhkood baa taam yeelaya qisadii sideedii u dhammaynaya kuwaa qaybun kaga gaabsanaya wuxuna ikhtilaaf maahay waa ikhtisaar bacdigood ay wax ikhtisaarsadeen kuwana ay taam yeeleen oo dee waxaynu soo maray aynu casharkii xalay inooguba soo socday inuu rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh cumradeedii markay makansan weyday ay gudan kari weyday ay gaadhay yoomu tarwiya iyadoo weli aan daahir noqon inuu yihi faraha ka qaad cumradiio iska daa macnaa camalkeeda faraha ka qaad dee imaka lamama iman karayso xaj markaa ixraamo intuu amray inay maydhato inay xaj ixraamato sii bay deeta ku socotay xajkii iyo cumradeedii hore ayaa israacoo qaarinay noqotay mana ahasana dee xalayba waataan soo marray inay arrintii ficil kajeedsigaa iyo farakaqaadkaasi uu keenayo cumradeedii inay buurto baaqi un bay ahayd si kale loogama dhex bixi karo ee xajkii baa adigu kollayna way inoo dambeeyaan caawa in dee casharkay kuba iman doonaan rasuulka ilaah yidhi dawaafkan maalintii dambe ay laba timi ayaa xajkii iyo cumradiiba kuugu wada filan inuu kuba yidhi oo macnaa iska daa un bay ahayd camalkeedii imaka lama iman karay sida xajkii imaka koladii waqtigii xajku gaadhay ugee un bay ahayde ma aha halkaa kaga qaado iskagaba jeedso imaka un xaj cusub iyadoo exraamkii cumradu baaba-ayo bal haddaba taasaa jirtay oo waa umuuriheen xali soo ogaanay halkana kaba maqan marka waxay tihi caaisha fautiinaa bilaxmi baqarin waa maalintii ciidda hilib lo-aad baa naloo keenay faqultu waxaan idhi maa haadaa muxuu yahay hilibkani faqaalu waxay idhaheen ahdaa rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam can nisaa'ihi lbaqara rasuulkii ilaahay dumarkiisii baa wuxuu ka hadiyeeyey oo hadiye ahaan ugaba bixiyey lo oo dee neef lo oo u kaba qalay taas bay ahayd uu hadiye ahaan u qalay waana halkii aan marka hore adxiyada kuba soo maray falama kaanat laylat lxasbati xasbada habeenkeedu markii ay ahaatay xalitaan iyadna soo maray laylat lxasbana waa habeenka laga soo noqdo mina oo rasuulka ilaahay uu muxasab meel la odhanayey waa khayfu bani kinaanana meesha la odhanayay ahayd abdaxiya badxana waa la odhanayay intaa makiya madiina dee udhaxaysa minay ahayd oo imaka dee xaafadahan maka un kaba mid ah o bal markaa inahaas ayaa meelahaas waa xaafadaha halkaas markii uu dee rasuulka ilaahay intuu jamradii ugu dambeeyey ama jamraadkii maalintii ugu dambeysay soo tuurtay oo habeenkii halkaas soo degay waana habeenka uu bixi doono ayay qultu aan yidhi yaa rasuulallahi rasuulkii ilaahayow yarjicu nnaasu dadku waxay la laabayaan bixajatin wa cumratin xaj iyo cumro wada jira wa arjicu bixajatin anigu xaj keliyun baan la laabmaya kale waxaa dee waan ku celcelinay waana inoo dambaysaa cumradeedii markii dambe iyo xajkeedii qaarinay isu rogtay xaj iyo cumro way wada lahaydbe laakiin iyadii dee waxay doonaysay xaj gaara iyo cumro gaara siday dadkii kaleba u heleen dumarkii rasuulka kaleba salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi waradia allahu canhuna way taxalluleen cumro khaasa ayay heleen haddana xaj khaasay heleen marka waa xaj gaara iyo cumro gaaray dadka la laabmayaan aniguna xajkun baan laba laabmayaan qaalat waxay tihi caaisha faamara wuxuu amray rasuulka ilaahay cabdالraxmaan ibn abi bakrin faardafanii calىa jamali wuxuu ifangeliye oo igu qaaday xaggiisa dambe awrkiisii qaalat waxay tihi oo wuxuu amray ee inuu tanciim geeyo halkaa ay ka soo ixraamato waana meeshii dee ugu dhoweyd meel aan xaram ahaynba qaalat waxay tihi fa innii la adkuur berigii dambey ka warramaysaa ee ay u sheegaysay ciddan xadiidka maanta kaba warinaysa ay u sheegaysay oo waa qaasim ibni moxamed ibni abi bakrin waan xusuusnanayaaba waan xusuusnahay bay tidhi oo wa anaa jaariyatun aniguna waxaan ahaa dee waqtigaas inan xadiidatu sinii da-deedu ay yarto dee kolley dhowriyo toban jir bay dalkaa qaangaad oo ay ahaydba waa xajatulwadaac oo bal toddobiyo tobanii hadday gaadhay ama sideetood ay madax la gashay dee kolley way yaraydun habeenkina weeye waana maalintii laga yimi uun maka iyo acmaashii xajka hawsha badnayd waana tan habeenkii waktigii ay nasan lahayd dee xaggan ay u baxeen habeen gelin dambana way baxeen ayaa ama habeenkii bay baxeenba ayaa maxay tidhi anigu inan yar baan ahayo ancusu waa nuloonayey oo ma iyadoo raaxiladii fuushan ayaa dee waana tigaas waa maalin laba daalana maalintii oo maalintii jamaraadka iyo dambe ay soo tuurtay inay soo guureen inay halkan soo degeen markaasa waa nuloonayay kolley cayntana waa la daminayaa walow dee qiyaaska uu keenayay ancasu in la yidhaho wayo xarf xalqi baa xarafkii dhexe kuma sugan laakiin waa tan say kuma timin luqadu ancusu waa nuloonayey fa yusiibu waa asiibayayoo wejii wejigaygu wuxuu ku dhacayuu asiibayey mu'khirata araxli raxliga xaggiisa dambe ayaa dee waa markay rakoocdo ayay madaxa ku dhufanaysay ama wejigiisa wejigay kuma dhufanaysay aniga mukhiratu raxli baa itaa loo ladamiyo oo markaa ay noqoto dee faacilkii inuu mukhiratu raxli yahay wejiina mafcuul bi ay dhacdo waa xaraka un ese kalena kolley waa si caadi o barkoodna iyo dabdigooda ama xarakadooda ay ahayd bal ma garan kara waxay idin yaaleen laakiin waa macnu waa mid keliye horta mukhiratu raxli waxaan filaya halkii sutraduna waynu ku soo maray mukhira iyadoo hamsadii ay reebantahay oo khada la kasriyo iyo iyadoo khada la fadxiyo mukharatu laybaydha iyadoo matalan laba sh hamsada la fadxiyo saa daraaddeed khadii la shado iyadoo kasrisan ama fadxisan oo mu'akhira iyo mu'akhara laba yidhaaho aakhirana waaba iyadana waa luqa waa wax keliye waxay leeyihin waa loox yar oo ruuxa raakibka ee dee koora imaka raxligoodii koorihii ayuu dee ama fuushanaa kaa dhabarkiisa ama xaggiisa hoose qabanaya uu ku fiirsanayo ruuxan raakibkii taas bay aakhiratu raxli ama mukhiratu raxli ama muakhira ama muakhara haddii adigu ismafcuul haddii la akriya ayay yidhaahaan oo macnaa iyadu way ka dambaysay koori buu fuushanay iyadna xagga dambey fuushanayd marka waa looxa ama qorigaas iyo khashabka isaga dhabarkiisa walaalkeed ee dee raxligana aakhirkiisa kuma sugnaa ayaa markay dee yar lulooto ay rakoocdaa wejiga eed uu gaadhayay xataa ji'naa ila tanciimi ilaa aan halkan dee masaajidan masjid alcumra aan soo gaadhnay tanciim fa ahlaltu minha bicumratin halkaasaa deeto aan ka soo exraamtay cumro jaza'an iyadoo muqaabil iyo makaan ayba ama ciwad ay u ahayd bicumratinaas dadka cumradoodii allatii ictamaruu cumradii ay dadku cumraysteen فمعنى الجزاء waxay u wadaa waa مكان الcمرة المنفردة التي اعتمر الناس waa cمradii gaarka ahayd ee dadkii aan sideeda ahayn de markii waliba kuwii aan xataa معtamiriin ahayn ee xajkoodii ay faskaeen ee cمro u bedeleen cمro gaaro acmaasheeda u gaar tahay o ay cumraysteen tii bedelkeed iyo مakaankeed iyo jazaheed ayaan anigu soo cumraystay cمradan gaarkee baعda الxaj ay cumraysatay bal weli xadiidka duruqdiisiya taasi way noo socotaa halkana wuxuu kuba fasiray taquumu maqaama cumrati الnaasi watakfini canha cumradii dadka meeshoodii bay waafaqaysay ama istaag ay gelaysay oo way iga kaafinaysay oo adigu waa cumro mufrada ayuun bay heshay e bal kolley xadiidka iyo duruqdiisa qaybo waxa inooguma suga ama guud ahaanba de haweeneydii bal waxa weeye dee kol hadday mustadeeco tahay sida ninkaba xajku ugu waajibayo uu waajib ugu noqonaya oo hadday mustadeeco tahay oo waa wax ka wada dheexeeyo oon raggii gaarba ahayn allahuma tay kaga kala duwan yihiin waana ayn maxramku istidaacadii miyuu kaba mid yahay shuruuddii istidaacada mase kaba mid ma aha kolley axaadiista ama adiladu taynoo keenaysaana istidaacadii inuu ka mid yahay weeye bacd salaf oo xataa cayshe kaba mid ahaayeenna mala aymay qabin inay dee shuruudda istidaacada ay kaba mid tahay taasba weeye dee ninku inuu haweeneydii si la baxayo laba xajayana taasna kolley axaadiista waa taynoogu sugana rasuulka ilaahayba dumarkii waa soo wada xajsiiyey masaluu soo noqonaya ijmaac ahaan oo bal xajku hadduu xaj tadawuc yahay waajibkii way gudatay haweeneydu waa xaj tadawuc ee ninkii way doontay inay iskaba xajto oo kale inuu zawjkeedii leeyahay waayo kol hadduu dee sunno yahay xaqiisuna waajib yahay inuu kaba manciyo bal ijmaac ahaan buu halkan soo noqonaya laakiin kii waajibkaa uma diidi karo waayo se dee jamaahiir alculama ay leeyihin uma diidi karo kole dee xajkii waajibka ahaa qolooyin kale waa litaraafi oo kale ayaa qowl bal markaa sheega taraakigan daraaddeed mala kaba dhalanayo balka isaga uma diidi karo waxa weeyaan waa xajkii sunno ahaa weli axaadiina way ama duruqdin bay noo socotaa leeya waa xadiidkii keli ahawn وxadaثnي abu ayub alghayraniي qala xadaثna bahzun qala xadaثna xamadu can cabdالرaحman can abihi can caiشhaةa radي الlahu canha xamaadkan maanta waa axmed ibn salmt ibn dinar so صaaxib albaحr اmuxid ya uu yidhaaho waa axmed ibn salmt ibn dinar o dee axaadiid xoogaa uu leeyahy walow ay u badan tahay axaadiiis axaadiida uu haabit kaba wariyo halkan haabit ma aha qaalat waxay tihi caaisha labayna bاlxaj waxaanu talbiyeysanay oon ku talbiyeysanay xaj oo xaj baan markii hore soo exraamanay xataa idaa kunaa bisarifa markaan sarif meesha la yidhaah joogno ayaan xidto aniga xayd igaba yimi fadakala calaya rasuulu llahi salى اllahu alayه wasalam wa ana abki wasaaqa waa kaxeeyeeyo xamaad alxadiida xadiidkii binaxwi xadiidi lmaajishuun saaqa faacilkeedii xamaad baan kaba dhigaynaa maajishuunna waa imaka cabdilcaziiz ibn cabdillahi bn abi salama almaajishuun oo inoo horeeyo cabdiraxmaan kaba wariyey ee imika riwaayadan dambena xamaad baa cabdiraxmaan kaba warinaya xadiidkii hore ku xaalaynaya in buu kaba sheegay marka xadiidkii oo kale ayuu aynu soo marnay imika kaba soo baxnay ayuu waday kayra ana xamaadan laakina xamaad laysa fii xadiidihi xadiidkiisa kuma sugnayn fakaana alhadyu maca nabiyi salى اllahu عalيه wasalam wa abi bakrin wacumara wadawiilyasaarati uma ahaluu xiina raaxu intaasoo dham jumladaas dheeri kumay sugnayn xadiidka xamaad ee xadiidka maajashuun bay intaasi kuma sugan tahay walaa qowluha xadiidka xamaadna kuma sugnaa wa ana jaariyatun xadiidatu sini an cusur fayusiibu wejhi mukir mukhirata araxli ama mukhiratu araxli haddaan wejhigii aan kaba dhigna mafcuulka bal intaasna kuma sugna oo adigu ujeeddadu waa ziyaado riwaayada maajashuun ay la dheer tahay riwaayada xamaad asalkii xadiidkase iyo intii kale way wadaagsadeen xadaثna ismaaعiil بn abi uweysin qaala xadaثanii khali malik بn anasin xa وxadaثna yaحya بn yaحya qaala qarأtu عalى maliki can cabdالرaحman bn الqasimi can abihi can caiشhaةa radي الlahu canha ana rasuula الlahi salى الlahu عalيه wasalam afrad الxaja xadiidka caawa nin cusub ay nagu jira sanadkan waa ninkan ismaaعiil ibn abi uweys laba yidhaaho abtigii malik baanu ka warinayaa dee xagga kalena waa isla reer waa isla qoyso markaasoo ismaaciil ibn cabdillaahi ibn uweys ibn malik ibn abi caamir اlaصbaxi weeye malikna waa malik ibn anas ibn malik ibn abi caamir اlaصbaxi marka aabihii ismaaciilkan cabdullaahi baa la yidhaha cabdullaahigaas baa ina uweys noqonayana cabdullaahigaas iyo dee waa cabdullahi ibn uweys ibnu malik iyo malik ibn anas ibnu malik labadooda aabbaa walaala ahaa ismaaciilna isagaa u abti ah oo ninkan ismaaciil aabihii wuxuu qabayba maliki walaashii buu qabay in adeertiina weeye bal taasba weeye hortan marka ninku horta waa nin dee dadkii atbaacu taabiciintii waxa weeye adigu ugu dambeeyey ama bal waa caashirada dadka atbaacu taabiciintii laba kulmay un waana nin marka la eego kalaam dheeri kuba sugan yahay oo culimo kala duwan baa iyagu kolley ama xifdigiisa iyo jaanibka hoosu dhiga amaba daciifiya dee nise iyo ragga ugu sii adagba haba ahaadeen oo xoog ha u daciifiyeena bal waxaan leenahay waa akar min waaxid ama kayr waaxid min ala'ima wa min alculamaa waa nin ay daciifiyaan kuwa qaarkoodna ay dee xoogeeyaanu bal jaanibkaas kolley akhdaa waa leeyahay waliba axaadiida uu maalik ka warinayana akhdaay way dhacday bal taasba weeye laakiin waxaan leenahay kolley kalaamka ninkan ku sugan waa badanyay laakiin labada sheekhba waxbay kaba wariyeen bukhaarina waa ka wariyo weliba uu badsaday axaadiistiisa muslimna xadiidkani haynoogu horeeyey lix xadiid baa dambeeyo toddoba xadiid weeye laakiin bukhaari baa badsadayoo aada uba badsaday deetay culimmadu ku xambaareenna waxa weeyaan kolley iyagoo kutubtiisiina u cinaayoodiya axaadiistii dadka kale ee iyaguna siqaadka ay isku waafaqsanaayeen ee la ogaa xadiidkiisii saxiixa inuu yahay intikaab iyo intiqa ay ku sameeyeen usuushiisi sida bukhaari oo kale iyo ayay warintoodu ahaydba taas oo bal xataa hadalla uu dahabi leeyahay ayaa wuxuu kaba cabiraa haddaan labada sheekh oo bukhaari iyo muslim aanay xujaysan oo kale ee xadiidkiisu saxiix martabadii ma gaadhsiiyeen dee xasan martabadiiba hoos uga soo dhacday celaabarkoodna oday kaba hoosaysiin lahaayeen meelo qaarkoodna wuxuu kaba cabiray wasaba ilaa dalika albar say barhkood kaba cabiri jireen kol haddii bukhaari iyo muslim ninkii ay wax ka wariyaan qad kafasa alqandara waa ninkaabadii ka gudbay ujeeddada hadalka ee qowlkoodan iyo tas tacdiilkoodan inay warintan ay kaba wariyeen xadiid usuula ay kaba wariyeen waa tacdiil ay tacdiilinayaan taas baa dee aada u xoogeynaysa waana tacdiil xataa haddaanay si kale u tacdiilina bal waxaan leenahay waa nin kalaam kala duwani kuga sugan yahay iyaguna axaadiistiisii dee la ogaa inay saxiix tahay ayay kollay xusheen oo ay kaba wariyeen xagga kale se akhdaa waa leeyahay axaadiida maalikna qaraa'ib aan ciddadka kale la warin waa leeyahay xadiidkase de waa xadiid imaam malik dee nusadii muwada ninkii waxa weya raggii wariyey kaba mid ah yaxya ibnu yaxya mana aha muwada-an maanta madbuucah ninkan hadiyo gooru ku bilaabmay yaxya ibnu yaxya laythi kaas maaha horan waan usoo sheegnay kaasi kitaabkeenan dikri kuma laha ninkaa caalimka ahaye muwada una riwaayadiisuna ta ugu mashhuursan tahay riwaayaadka muwada ee ninkani waana ninkaan idhi waa muslimba sheekhadiisii ninkii ugu weynaa waa ninkii ugu horreeyey oo wax kaba maqlay beledkiisii naysaabuur yaxya ibnu yaxya tamiimi weeye laakiin waa min ruwaati lmuwada isaguna imaam malik wax kaba wariyey waaba kanoo dee ay riwaayadiisii tahay bal waxaan leenahay ninkan ibnu ubaweys bal kolley kalaamkaasi waa jira aabihii naftiisa dacfigaas oo kale waa ku sugan yahay wuxuu markaa qaasim yidhi caaisha isagoo kaba can caaishata radi allahu canha ana rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam afrad alxaja rasuulka ilaahay wuxuu gooni yeelay xajoo markii uu soo xajay mufrid buu ahaa kolle waxaan filayaa inaanay naga qarsoonayn ifraad iyo tamatuc iyo qiraan waxaa la yidhaha ifraadkuna waa ruuxi oo xajkii dee waxa weeyaan isagoo xaj keliya soo xidho bilihi xajka markuu dhamaysto dabadeed haba cumraysto laakiin isagu birihii xajka xaj xidha camalkiisna saa ku dhamaystay isagoo keli yeelaya oo ka keli yeelaya cumro raacdiya waxyaalo cumro ka horreysaana ma jirto bilihi xajka uga horreynaysa haddii kale tamatuc buu noqonaya bal taas bay tidhi kollayna waxaan soo lahayn xalay iyaba aan s lahayn rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh qaarin buu ahaa ayaa cumro ka horreysa oo cumraystay may jirin cumro ka dambaysay cumraystayee may jirin ixraamkiisna baaqi buu kuba ahaa bal qaarin buu ahaa baan idhi xadiidkana waa kan xaj buu gooni yeela ay nooguma sugan tahay waxaan filayaa waa waxyaalo kalena waa inoo dambeeyaan oo xajka marka la eego saddexda nooc ee ifraad iyo tamatuc iyo qiraad waaj ee inay bannaan yihiin biijmaaci almuslimiin bal taas waynu soo marray xadiidkii daliilkiisa ahaana waan soo aragnay ijmaacna waa jira iskhilaafka ahlucilmigu waxa weeye keebaa fadli badan keebaa mudan waa jaanib waxaa kaloo iskhilaafkoodu yahay rasuulkii ilaahay walow xaj keliya unu ahaa asxaabtiisii dee la socotee aada u babdinaysayna ay noo soo naqlisay haddana xajkii rasuulkii ilaahay muxuu ahaa mumufrid buu ahaa mutamatic buu ahaa maqaarin buu ahaa bal taas baa iyadna iskhilaaf ku jira iskhilaafkaas marka la eego xooggiisa iyo taas waxaa jirta aymo kala duwan oo xajkii rasuulka ilaahay kaba hadlay oo korkood ay gaadhsiiyeen dee boqolaal iyo boqolaal safxo ka hadal ay riwaayaadkaa kaba hadlaan malaa daxaawi iyo oo yidhaaheen ku waraaqoodu way kaba badnayd ba ugu badnaa ibnu jariir dabari iyo rag leh oo dee badiyey oo bal matalan waa meel kalaamka laguma badiyey waxaana soo aroortay bal dee madihii way soo aroortay anoo siiqa tadciif kusoo naqlinaye de axaadiida sugan noogu timi rasuulka ilaahay iyadoo ay barhkood yidhaaheen mutamatic buu ahaa qaaribna kolley waa tan xajkiina waaba tan oo riwaayo caaisha iyo jaabir iyo qolooyin kala duwan baa inuu ifraad ahaa bal taas baa jirta ee waxaan eegaynaa markaan xadiidka jaabir gaadhno bal kan caaishana waan haysanaynaa riwaayaad kalena way noo dambeeyaan markaas baan yar eegi doonaa in sha allahu tacaala khilaafkani waa jiraa waana kolkol khilaaf la yar fogeysto oo waaba xaj keliya dadkiina way la socdeen mid kastaa wixii uu maqlay buu soo naqlinaya see khilaafkaasi uba dhacay laakiin kolley waxyaalo keenna way jiraan bal markaas baan eegaynaa maxaa raajixa maxaase iyo dee siyaaba lagu jamcinaya riwaayaadkan wada saxiixa ee ifraad buu ahaa xajkii buu gooni yeelay waa tamatucay iyo qaarin buu ahaa seebaa lagu jamcinaya iyadoo weliba saxiixi ku wada suwanyahin asxaabtina ay wariyeen bal arrinta la yaab kale barhkood baa labada siqaba lagaba wariyey ku isagu ifraadkan laga wariyay haddana xaggan kale tamatuc laga wariyey xadiisyadoodna ay jiraan bal kolleyna qaybo muhima muslim waan kuba arki doonaaye ee waxaan leenahay bal aan haysano un imaka halkan caaisha xajkii waa gooni yeelay rasuulka ilaahay mana aha hadalku inuu taa inoogu dhan yahay arrintuna idlaaq qaydood inay noqonayso taa maaha kollayna culimada khilaafkoodii ifraadkaa fadli badan tamatuc baa fadli badan qiraan baa fadli badan wuxuu ka dhalanayaa waxay raajix yeeleen kii yidhi isagu rasuulki ilaahay mufrid buu ah ifraadkaa fadli badan buu odhanaya kii yidhi may qaari buu ahaa qaarikaa fadli badan buu odhanaya kii yidhi mutamatic buu ahaa tamatucaa fadli badan buu odhanaya balkaasna waxay ku salaysanta khilaafkan ay maxaa fadli badan waxay ka dhalanaysaa rasuulka ilaahay xajkiisa muxuu ahaa bal markaa waa umuuro iskuba xidhan waana umuuro aan yar waa dib dhiganayna biidn illahi tacaala وxdثna محamed بن cabd للh بن نmayr qال xadثna isحاq بن سlayman عan أفlح بn حmayd عan الqاsim عan عaiشhaة رadي الlه عanهa qاaلت kharجna mعa rasuuli الlahi صلى الlه عalيه وasلم rasuulki ilaahay maciise ayaan baxnay muhiliina xaal aan nahay kuwa ku dhawaaqaya ku talbiyeysanaya biاlxaji xaj xaj fii أshهur الxaj bilihii xajka wa fii xurmi الxaj waa waqtiyadii iyo amaakintii iyadna xajka iyo walayaali اlxaji habeenadii xajka xataa nazalnaa bisarifa ilaa aan sarif soo gaadhnay oon halkaa aanu soo degnay bal in muhiliina bilxaj kalay waa umuuro caaisho xalayna waxaan soo aragnay wa kuntu miman ahla bicumratin dadkii cumrada xidhay ayaan ka mid ahaa bay tidhi oo cumro ayaan weliba riwaayaad kala duwan ku soo aragnay imika halkana waxaanu ku dhawaaqaynay talbiyeysanayna xaj bilihii xajkana way ahayd lafdigan in fii xurumi xajna kale laba dabdi bukhaariiyo muslimba labada dabdi way ku dabdiyeenoo in xada la damiyo ra-dana la damiyo waana tan horreysiinaynay intooda badan kuma dabdiyeen ama jumhuur ruwaat ay kuma dabdiyeenoo markaa xurumulxaj waxaa markaa noqonaya waa awqaaddii iyo mawaadicdii iyo ama axwaalihii xajka anagoo kuba suganun waa meelihiisii aan ku sugannahay waqtiyadiisii aan ku sugannahay waxaa kaloo lagu dabdiyey xuram oo yadu jamcu xurmatin bay noqon marka waxa ay noqonaysaa waa anagoo dee xajka maxduuraadkiisii iyo muxaramaadkiisii ku sugan oo dee ixraaman oo wixii xaji iska ilaalin jirayna iskaba dhowrayna dee waqtiyadii xajkana layaali xaj xataa nazala bisarifa waxaana cibaaradeedani ay tahayba markii ay soo ixraamteen ilaa ay sarifoo maka duleedkeedaa soo gaadhayeen indee arrinkooda ay ahayd xajka ay ixraamnaayeen markaasaa wuxuu ay tihi fakharaja ilaa asxaabi rasuulka ilaahay baa asxaabtiisii kusoo baxay markii halkaa la soo gaadhay faqaala wuxuu uhi man lam yakun macahu wuxuu aanu maciisa ahayn minkum xaalu idinka idinka mid iyo hadyun hadyi فaxaba jeclaado an yajcalaha cumrata ixraamkiisii xajkaba inuu cumro u bedelo falyafcal ha sameeyo waman kaana macahu hadyun laakiin ninkii hadyi waday falaa iyada ma bedelayo ixraamkiisuu baaqi ku noqonaya taas buu ihi marka caaisha waxay isla markaasna eg faman axaba buu yihi oo waktigana waa takhyiir ninkii doonaya ha fasakha weeyo xajkiisii cumraha isaga bedelo uu markaynu garno maka dawaafki iyo sacigii dabadeed uu iska taxallulo taas bay ahayd waa ninkii doonaya marka caaisha waxay tihi fa minhum dadkii waxaa ka mid ahaa alaakidu biha mid nasiixada ama arrinkaa qaatay oo xajkiisiiba cumro u bedelay oo fasakhay wataariku laha ine rasuulka ilaahay muu ilzaamin ine mid ka tegayna o iskaba daayo sidiisii baaqi ku ahaana dadkii ka mid buu ahaa waana miman lam yakun macahu hadyun ninkii hadyi waday isagu ma bedelahayn oo khiyaar ma laha waa ciddii aan hadyi wadin ayaa labadaa u qaybsantay faama rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulki ilaahay fakana macahu hadyu hadyi baa maciisa ahaa wamaca rijaali min asxaabihi rag iyagu asxaabay wa kana alhadyu maca rijaalin hadyigu waxaa kalu ahaa rag macood oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid oo lahum quwat quwa ay u sugnaatay awood manaa quwo dee maal weeye oo xaggii dhaqaale adigu lahaaba waa kii adawil yasaara ay kaba cabirtay markii hore fadakala calaya rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam wa ana abki faqaala ma yubkiki maxaa kaa ohinaya qultu waxaan ihi samictu waxaan maqlay kalaamaka hadalkaagii maca asxaabika hadalkaagii aada lahayd asxaabtaada maceed ayaan maqlay fasamictu waxaan maqlay bilcumrati cumradii famunictu lcumratana waa bayna qowseyn bay ii taallaa kolley waxaa malaa halkan loo dhigaana ma ii muuqanba ee cumradii baan maqlay bal halkan kolley qaadiciyaad suu yidhina wowina uu isaguna hadalkiisa soo naqliyu ku daystay waxa ay tahay ay leeyihin san baa marka la eego ruwaaddii ama nusfooyinkii fasamictu bilcumra ayaa dhacday muslim ruwaaddiisii jumhuurtooduna waa dadkii ka dambeeyey kitaabka inoo soo naqliyeyna sidaasay kuba tegeen barhkood baa ku wariyey famunictu lcumrata iyaday sawaab ka dhigeen waxay leeyihin ba fasamictudan waham oo kale ay ka dhigayaanoo macnuu waxa wey de hadalkaagii waan maqlay aada asxaabtaada ujeedinayseed kula talisay inay hadday doonayaan xajkoodii fasaqaan ee cumro u bedelaan aniga se waa lai diiday oo dee waxa weeyaan ma bedeli karayo caadadii baaba iga timi oo camal cumroon la iman karaya ma jirto cumro camalkeedoon la iman karaya ma jirto waa tan caadadii igaba timi haddii xataa fasamictu sideeda lagu daayo wuxuu baabay noqon fasamictu waxaan maqlayba bilcumrati alatii amarta biha asxaabaka cumradii aada asxaabtaada amartay tiina ima suurto gelaysa ina makan gudoba bal taas qaala wuxu uhi wamaa laki waxa kuu sugnaaday muxuu yahay ee dee arrintaasi ani kuu suurto gelayn qultu waxaan idhi bay tiri laa usalli ma tukanayo a cibaaro ama kinaayo fiican oo ilaa maanta de dee dumarku salaad malihi iyo ma tukanayo ay isticmaalaan ibnulmunayir baa wuxuu raximah llahu tacaala yidhaahaa ibnulmunayir ayaa wuxuu yidhaahaa hadalkan kinaayadan ay laba timi waxaa ka dhaxlay kaba qaatay fanata de um almuminiin dee uma almu'minaatnayna way tahay fanaat wuxuu ujeedaa dumarkii muslimaadkaabuu ujeedaa ee iyaduba hooyada ay u ahaydoo ilaa waktiga buu leeya waktigiisiiya dee imika waktigeednaa taase dadkaa kala duwan ummado kala duwan ah ayaa haddana dumarku cibaaradan dee kinaayo ahaan ay u isticmaalaan salaad malihi iyo dee waxa weya ma tukanayiy ujeedadu caadadii baan leeyahay daahir may qultu la sl qaala wuxu uhi falaa yaduruki arrinkaasi kuma dhibayo fakunii fii xajika xajkaagii iskaga sugnow oo xajkii markii hore aada watay iskaga sugnow oo de waxa weeyaan facasa allahu ilaahay waxaa laga yaabaaba an yarzuqakiiha cumrada gaarkaa inuu kugu arsaaqo wainamaa anti adigu min bani aadama min banaati aadama hablaha ilma aadam baad kaba mid tahay oo kataba allahu calayki ma kataba calayhina wixii iyaga korkooda uu kuma qadaray iyaga kuma yimaada adna way kuguba imanayaan wax kuu gaara maaha bal in yar siaan hadaladeeda jaanibkeeda isaga dhigno ka xagga rasuulka ilaah iyo tiisu ay nooguma hadho n caasho in yarun baan yar eegayna halkan waxaa inoogu sugan inay tidhi xaj baan dee aanu ixraamnayd waxaana hadalkan kuba sugan inuu rasuulka ilaahay yihi xajkaagii iskaga sugnow waxaa laga yaabaaba cumrada aad doonaysana inuu ilaahay kugu arsaaqo de ilaahayna waa ku arsaaqay si aan horeba usoo maray inoono dambayso waa taa tamciin cumro gaara kasoo cumraysatay xajkii dabadeede bal markaa waxa weeye horta riwaayaadka qaar waa kuwii aynu soo marnay curwo xadiidkiisii ah can caayisha waxay kuba timi inay cumro soo ixraamatay markii rasuulka ilaahay aan wacdi u caddeeyey waxaana axaadiidan aan curwo axaadiiisahayn kuwan qaasim iyo tan iyo dee waxaaba inooguma siman inaanay xajmu iyo wax kaleba garanahayn ama aanay xuseyn wax kale aanay umalayneyn waana tan ah inay xaj ay iyagu ku dhawaaqayeen ama ay talbiyeysna ay ku talbiyeysanayeen iyo hadalkan ah rasuulka ilaahay kuba yidhi xajkaagii kuma sugno bal taas waaba tan marka culimada qaarkood ayaa waxaabay kuba tagaan ay leeyihiin riwaayada curwo marka la eego qolooyin ka badan riwaayadooda oo ah inay markii hore xaj soo ixraamatay ayaa ka raajaxsan oo cumray soo ixraamatoon alfaado kala duwan laakiin xadiis curwowna aan kuba soo aragnay ayay kaba dhigaan maanta in laga raajaxsan yahay ama taasoo kale kaba dhigaane arrintu ay ahayd arrinkeedu inay xaj soo ixraamatay bal taas weeye laakiin waxaa roon had iyo goor riwaayaadkii dee inta la jamcin karayo xataa ta'wiilba haba yimaadee in la jamciyo bal markaa waxay dee siday kuba jamciyeen ay tahay cumro riwa curwo riwaayadiisan cumraduna waxa weeyaan waa xaaladeedii labaad ayay tahay qolooyinkii xajka iyo ku wariyeyna waa xaaladeedii hore siday ahayd ee markii dambe xajkan kalee dambana waa xaaladii saddexaad buu noqonaya markaa taa macnaheedu ay tahay markii hore bal waxay soo ixraamatay xaj waana sidii iyadu taas bay ahayd markii lasoo gaadhay sariifee rasuulka ilaahay dadkii amray inay fasakhaan ayay xajkii fasakday cumray u bedeshay cumray u bedeshay marka qolooyinkii xaj yidhina waa xaaladoodii hore se aswad iyo keyrkii qaasim iyo kuwii iyagu yihi cumro saa curw oo kalena waa marka dambe xaaladoodu say ahayd walow cibaaraadka qaarkood yar ishkaal uu leeyahy dadkii ixraamtay ayaan ahaa cumro ay laftigaan kuma soo maray markan dambena waa kii rasuulka ilaahay dee yidhi cumradaadii markay suurto geli weyday cumradiina ay makansan weyday ay xajkeedii u fasakday ayay noqotay waktigii gaadhay xajkii kalena gaadhay faraha ka qaad cumradii camalkeedii kuma sii jiri karayso oo lama iman karayse imika xaj damba xidho ay markaa xaaladeedii dambe ay qaarino noqotay iyadoo taa inay qaarino ahayd oo cumradeedii ay u baaqi ahayd ay markii hore haddii xaj ku horreeyey xajkeedii u fasakday xajkan dambe ay u geysay inay cumray markaa kol hadday fasakdo rasuulka ilaahay markii ay ku fasakday muctamir ay ahayd way u suurtogeli weyday inay dhamaysato dawaafkii xaj kaley u geysay way noo soo socotay casharkan ku arki doona isagoo rasuulku yihi dawaafkaasaa kugu filan xaj iyo cumraba markaa taas bay laakiin iyadaa maxay jeclaysatay alfaduma way noo iman doonaan inay cumro gaar ah oo dawaaf gaara leh say dadkii kaleba u yeesheen ay u yeelato tii bay ku adkaysato rasuulka ilaahayna salawaat ullaahi wasalaamu calayh uu isagaba yeelay bal umuurahan ku yar jamciyna riwaayaadka kala duwan iyada sha'niga caayishan weeye tan bay noqonoo in la yidhaaho markii hore xaj bay ahayd xajkii bay fasakday cumray noqotay markaa curwo xadiidkiisna curwo kaasu kuba xambaarayay cumradii markii ay la iman kari weyday gudan kari weyday xajka daraaddeedna xaj dambe ee waqtigii xajka gaadhay yowmu tarwiya ayay xajkii dambe ay haddana xidhatay cumradeedii u baaqiga ahayd ee laakiin ay u suurtogeli weyday inay si gaara ulaba timaado iyo xajkii baa israacoo qaarinay noqotay siibay dee ku dhammaysatay markii dambena cumro labaad bay heshay oo cumro labaad oo gaar ah oo iyadoo cumradeedii xajku ay u xaasishay taasi ay u dhammayd axaadiisana taa iyadoo arrimahaasi ku cad yihiin xagga cumrada iyo xajkeedu inay markii hore u wada dhammaadeen oo waxay noo iman doonta biidn illahi tacaala bal caayisho markaa teeda sidaasaan ku dhaafaynaa fakuni fii xajikina ujeedadu waa markan dambe haddii lagaba dhigo siday bacda shuraax ay dhahaan xajkaagan dambe rasuulka ilaahay yihi dee cumradaydii bal matalan cumradiina ha raacdo xajkaaga iskagaba sugnow waxaa laga yaabaa rabbi inuu ku arzaaqa cumro dhan oo dee rabbina subxaana watacaala waa ku arzaaqay qaalat waxaa tiri fakharajtu fii xajati xajkaygii baa baxay anigoo xaajo ah xataa nazalnaa minan ilaan mino soo degnay waa maalintii ciidda yowmu naxri sidayn soo maray waqtigaasay daahir noqotee fatadahartu waan daahir noqday uma dufnaa bilbeyti beytkii baan dawaafnay wanazla rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilaahayna wuxuu almuxasab meesha muxasab la yidhaaho waa taan nahay kolley taxsiirku masuna mise maaha maanta wax amaliya maaho dee qolay shuraaxda waktigan oo kale sida sheekh maxamed cali aadam oo kale iyo oo idhaahday dee taxsiirku waa suna iqtidaa birasuulilah horta ma la fulin karaa weye wax la fulin karaa maha waa magaalo iyo suuqi iyo xaafado de malaa xaafida macaabido la yidhaha maya wixii xagga mino kaba xigaya intaasa muxasabiya ay noqonayeen imaka dee waktiyadii horeba malaa arrintaasi khilaafku meesha iman lahaa waa sunno iyo sunno maaha iyo taas bal muxasab buu rasuulka ilaahay soo degay khayfu bani kinaanana waa meeshii la odhanayay abdax iyo badxana waa la odhanayay markuu soo degay ayuu fadaca cabdiraxmaan ibn abi bakrin faqaala wuxuu yihi iyadaana tidhi dee dadka waxay la laamayaan xajki iyo cumro aniguna mid keliya laba laa laamaya ukruj la bax biktika walaasha min alxarami xaramka kala bax xalayna sen soo maray ruuxii maka joogay iyada hadduu doonayo inuu cumraysto waa inuu u baxo dhulkaa xalaashaa uuba baxo ee dhexdeeda kama exraaman karo xajkaa dhexdeeda lagaba exraam karaa waayo xajka kolley meel xalaala carafaya baa loo baxaya si dee meel xilli ayo meel xaramaba nusugii ruuxu isagoo ku sugan uu labadoodii dee markaas adigu u jamciyo halkan laakiin wuu baxayaa faltuila bicumratin cumraha soo exraamato uma litaduf bilbeyti beytkii ha dawaafto fainii antadirukuma cabdiraxmaan buu la hadlayaa labadiina waxaan idinku sugayaa haahuna waa muxasab usoo dhammee halkan igu soo gaadho halkan igu kaalaya qaalat waxay tihi fakhrajnaa waan baxnay faahlaltu waan exraamtay uma duftu bilbeyti beytkii baan dawaafay wa bisafa walmarwati safa iyo marwana waan dhexdoodii dee dawaafay ama saciyey faji'naa rasuul اllahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahi baan u nimi walxaal huwa fii manzilihi gurigiisii uu joogo min jawfi leyl habeenka dhexdiisii nintu waa darfiya bimacnaa fi weeye waa fii jawfi leyl habeenka dhexdiisii ama saqii dhexe uu halkii weli degan yahay faqaala wuxu uhi alfaraqti ma soo dhamaysatay oo camalkii ma ka soo faaruqday qultu waxaan nacam ha faadana fii asxaabihi asxaabtiisii buu ogeysiiyey biraxiili in la guuro oo xaggii madiina looba baxo fakharaja uu baxay famara bilbeyti beytkii buu maray waa kacbadii socodkiisii fadaafa bihi waa dawaafkii wadaac ayuu dawaafay qabla salaati subxi salaadii subax horteed uma kharaja ila lmadiinati madiinu u baxay bal aan xadiidka istiraacraacin un kolley waa xadiid keligana waabuu inagu yar hadal batay xadaثna yaحya بن yaحyى qال xadaثna cabad بن cabadi المhalabiy qال xadaثna cubayd الlahi بn cmara عan الqasim بn mحamedi عan um الmؤminiin caiشhaةa radي الlahu عanha qaalat waxay tihi kolley xalayna waxaan soo aragnay cubayd الlahi بn cmar isagoo cabdiلرaحmaan ibn اqasim ka warinay cabdiلرaحmaan ibn qasimna aabihii waa tan eeg qaasim buu maanta kaba warinaya cabdiraxmaan uma dhexeeyo waa taas cabaad ibnu cabaad ilmuhallabina horeynuu soo aragnayba waa nin iqa ane qaalat waxay tidhi caaisha minaa waxaa naga mid ah man ahalla bilxaji mufradan waa nin isagoo xajkii exraamtay mufradan xaal u yahay xajku mid la gooni yeelay oo laga gooni yeelay cumro waa haddii aan ism mafcuul kaba dhigno waxaa kaloo iska jaa-isa inaan idhaaho aan nidhaahno mina man ahalla bilxaji mufridan iyada markaa haddaan mufridan nidhaahno ahlo faacilkeeda damiirkaasaan ka xaalaynaynaa haddaan mufradan nidhaahnana xajkaan ka xaalaynaynaa oo minaa waxaa naga mida min ahalla mid exraamtay bilxaji xaj exraamtay mufridan xaalu yahay mid xajkiisa gooni yeelayo cumradii ka gooni yeelaya taas ama bilxaji xaj exraamtay mufradan xaalu yahay xajku mid la gooni yeelayo cumro laga gooni yeelayo wa minaa man qarana mid xidhiidhiyeyna oo xaj iyo cumro israaciyeyna kamid naga mid buu ahaa wa minaa man tamataca ku tamatucayna oo cumro horta exraamtay markii dambena ee maka xajkiisii ka exraamtayna naga mid buu ahaa sababtuna rasuulka ilaahay baa yihi saynu soo maray ruuxii jeclaada an yuhila bicumratin falyafcal ruuxa jeclaada an yuhila bixajin falyafcal dee waa kaa yidhi ninkii xaj iyo cumro israacinayaana waa leeyahay ha sameeyo xadثna cبd بن حmayd qال أخbarana محamed بن bkri qال أخbarana بن jurayji qال أخbarani cubaydاللahi بن cmr عan الqاsim بn محamadi qoola أnahu qaala jaءat caaشhaةu caaشhaa timi xaajatan xaalay tahay mid iyadoo xajaysa oo xaj bay u timi faqasim بn محamed imaka mu oran can caaشhata waa nin i taabiciya markaa haddii aan idhaahno isagaa inooga waramayo caaisho xajkeedii xajkana uu yahay sida dee muslim imika duruqdan xadiidka uu dhex wado xajkii xajatulwadaac uu yahay ee kollay irsaal baa xadiidkii ku sugnaanaya sababtu waktigaa umuu joogin waaqacadina ma soo gaadhin laakiin hadday noqoto ikhbaar uu caaisho ka waramayo wakti awqaadda kaamida beryaha dambuu isagu soo gaadhay ina iyadoo xaajaha way soo noqnoqon jirtay oo dumarkii rasuulka ilaahay qolooyinkii kale iyagu halkii bay laazimeenoo ee may soo xaji jirin allaahuma adigu kollay cumar baa sanadii ugu dambeysay waa la soo xajiyay dumarka waaya laakiin badankoodu way iska baaqeede iyadu way soo xaji jirtay waxa weeye waana cumraysan jirtay iyadoo xaaje ah oy mar damba ay tahay iyada markaa ishkaal ma jirayo bal iyadoo xaaje ayay timi kolleyna waa taa umuuraheeda aan in yar kas kusoo horjoogsanay وxadثna cbdاللahi بn mسلمة بn qacnab qال xadثna سlayman yعnي بn بilal عan yaحyى وهو بن سacيid عan cmرةa qاaلت waxay tihi waa dad badan oo kala duwan baa xadi caaisho ka warinayo dee qaasim muxamed baan soo aragno curwa inooga sii horeeyey oo bal matala imikana waa camre qaalat samictu caaishata radia allahu canha taqulu kharajnaa waanu baxnay maca rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam likhamsin shan baqiina ka hadhay min dilqacdati bishaa dulqacdo la yidhaaho oo dee waa shan cisho ama shan habeen markay dulqacdo ka harsanaayeen ayaanu ka baxnay madiina oonu u baxnay xaggii maka u baxnay annagoo xajkii dee xajatulwadaac rasuulka ilaahay laba socona kollayna dee waa khamiis bay maalin khamiiseed bay ahayd maalin jumcay ahayd iyo maalin sabtibeed bay ahayd culimada aqwaali way jirtaa iskay raajax yeelaan jimco horta may ahayn khamiisna haddii la yidhaha way ka badnaan layd muddadu intaasay ka badnaan layde maalin sabtiin ay soo baxeen ay suurtagal ay noqoto tani waa hadday bisha sida qaalimkaa bisha hadday dhammaatee bishiina ay dhimanto intii ay kaba yaraatay taas weeye maalin sabti bay soo baxdo waayo waxaa inoo sugan rasuulka ilaahay afar ragcadood inuu madiine ku tukaday maalintaa duhurkeedii uu soo baxay laba ragcadoodna uu ku tukaday markaa dulxulayfa maalintaa casarkeedii markaa jumco bay ahayd adigu sabti bay ahayd haddaba rasuulka ilah waa la soo baxnay waxaana idhaahaan markay noqoto xagga taariikhda dee waa sidii fasiixaydo marka gel qaybta hore shan iyo tobanka hore iyo waxa adigu la jooga adigu niska hore bishana waxaa lagu taariikheeyaa wixii tegey waa luqada carbeed marka leega sida fasiixa oo waxaaba la odhanayaa licashrin khalowna min dilqacda waa toban ka tegey ama likhamsin khalowna waa marka niska hore la joogo iyadaa waxaa inta horea lagu taariikheeyaa likhamsin khalowna ama khalat min kada marka shan iyo tobanka ad adigu gelin qaybta dambe lasoo gaadho ama qaybta dambe bishana iyada waxaad hadhay ayaa lata lagu taariikheeyaayo likhamsin baqiina iyo licashrin baqiina min ashahr iyo taas baa la yidhaha waana tan dee imaka xadiidkuba inooguba yimin walaa naraa maanaan ictiqaadinahayn ilaa anahu lxaju waxaan ixraaman doonaa weeye waayo dee lama aqoon waktigaa in la cumrayste inuu xajun mooyahay mooye wax kale anagu maanaan ictiqaadinahaynba xataa idaa danawna min makata markan adigu kiibaa horey intaa usoo ogaanay ikhtisaarun baala jiraya markaan usoo dhowaanay maka ayuu amar amray rasuul llaahi salى اllahu alيه wasalam rasuulka ilaahay man lam yakun macahu hadyun ruuxaan isaga maciisa hadyi ahayn ayaa wuxuu amray idaa daafa bilbeyti beytka markuu dawaafo bayna asafa walmarwati an yaxila inuu taxalulo wixii aan hadyi wadin marka hadduu xataa xaj aha xajkiisii fasakho oo xajkii in la fasakho cumro loo fasakho ruuxii aan aytayn ee kolley in badan oo ahlcilmiga ka midna waxay leeyihiinba wax dee waktigaasay khaas ku ahayd fasku lxaj ee laakiin waa arrin gaarana way ahaydoo wuxuu baabiinayay rasuulka ilaahay oo meesha kala saarayey dee iyaga agtooda inaanay wax jidaysanba ahayn in la cumrayso bilaa xajka tiibuu ku burinayay ee hadiyo goorna bila xajba bilaa xajka dulqacda iyabuu cumrooyinkiisi ka horreeyaba ahaayeenba ee laakiin wixii ka dambeeya ruuxu xajkiisii hadduu xaj ixraamto tiisuu baaqa ku noqonaya hadyiba yaanuba oodinba bal masaladu si gaaray nooguma iman kolley jamaahiir alculamaana taas weeye culimada qaar way jira lemaya waa banaan yihin oo waa wax mustamiro ruuxu haddaanu hadi wadin xajkiisii waa fasakhi karaa cumru u bedeli karaa qolooyin koobanna waxaa dhici karta oo laga yaabaa cuhuuddii iyo qurubtii dheerayd ee dee muslimiinta iyo aimadood iyo culimadooda soo martay inaan deen idhaahno saxaabadii aan mid ka soo qaadno soo dhaafo haddana marka dee qarnigii shanaad iyo lasoo gaadhay nin kale aan halkaa ka soo qaadno qarnigii sideedaad aan nin kaga soo darro aan idhaahno laazim baabay kaba dhigayaan waajibba fasakha kolle daan hadyi la wadin bal taasna way jirtaa laakiin waa masalo waayo waxbaa inoo dambeeya sisa toosa ukhusanaysa ama meesha waxa weeyaan dee nooca umuurahaasba dee kuba saabsanan bal taas way tiri haddaba markaasuu yihi amara mar rasuul اlahi salى الlahu عalيه slam man lam yakun macahu hadyun ida daafa biاlbeyti wabayna aلsafa wاlmarwati an yaxila qalat caaishaةu radi allahu canha fadukila عalayna ywma الnaxri bilaxmi baqarin faqultu ma hada faqiila waxaa la yihi dabaxa rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam can azwaajih oo neeflow ayuu xaggooda kaba qalay qaala yaxya yaxya wuxuu yihi fadakartu hada اxadiiث eeg camro bintu cabdiraxmaan maanta yaxya ibnu saciid alansaari weeye maaha yaxya ibnu saciid alqabdaan ayaa ka maqlo camre isagu qadaan ma soo gaadhine yaxya oo alansaari oo siqaara taabiciina ayaa xadiidkan intuu camro bintu cabdiraxmaan kaba maqlay ayaa wuxuu u sheegay qaasim ibnu moxamed ayuu u sheegay oo waa qaasim ibnu moxamed ibnu abi bakrin oo xadiidkeedana warinaya caaisha faqaala wuxuu ihi sooba korisay atadka camre waxay kuula timi wallahi waan ku dhaartay bixadiid calaa wajhi xadiidka si uu ahaa ayay kugu soo naqlisay oo anaa ujeedadu sii xadiidka ay caaisho dee ambaanugaba maqle uu ahaa ayay iyadii kulaba timi ay kugu sheegtay kugu soo naqlisay ama kugu soo warisay وxadثna mحamed بن mثنى qال xadثna cبdالوهاabi qال samictu yaحya بن سacيidi yqul akhbaratnii camraة أnaha samicت caiشhaةa radي الlahu عanha xa وxadثna بن abi cmr qal xadثna سfyaan عan yaحya bhada الإsnaadi milahu mid laba mid ah oo dee wuxun buu bedelay xagga sheekhadiisu baa isbedelay xadiidku waa kii iminkaan kaba soo baxnay وxadثna abubakr بn abi shaybata qal xadثna بn curayaةa can iبni cawni can ibrahima can اlaswadi can umi الmuؤminiina xa وcan اlqasim can umi الmuؤminiina qalat eg halkan iska yar hubsada wuxuu yihi muslim xadثna abubakr qala xadثna بn curaya can iبni cawn iبn cawn waa imaamkii cabdالlahi بn cawn xadiidka ayuu ka wariyey can ibrahima can اlaswad can umi الmuؤminiin ibrahim ibnakaci aswad ibniyati haddana xaaduu la yimi o wacan ilqaasimi markaa ninkan qaasim ka wariyey waa ibrahim ninkii kaba wariyo waa ibnu cawn ibnu cawn baa laba sanad leh mid waxa weeye waa can ibrahima can ilaswad can um lmu'miniin oo isaga iyo caaisho labaa markaa u dhexeeya sanadkiisa labaadna waa can ilqaasimi can um lmu'miniin oo isaga iyo caaisho ruux keliya udhexeeyo kan kale ayaa caarisan ee laakiin isagaa labadan sheekh leh midna uu yahay qaasim midna ibrahim xadiidkuna waa xadiidkii caaisha qaalat qultu yaa rasuul اllahi yasturu الnaasu binusukayn dadku waxay la laabayaan oy la fulayaan laba nusuk waa xaj iyo cumro kala gooniya asturu binusukin waaxidin mala cumradeedii u tirsanaydee laakiin ay faraha ka qaadeen ee camalkeedii dhammaysan bay meesha kaba saarto anigu laakiin mid keliyan la laabayaan qaala wuxu uhi intadiri dee waan u sheegay hadda way inoo dambaysaa taas inay ku wada filantahe laakiin waxay jeclaysatay mid gaar ah markaasuu uhi intadiri sug faidaa daharti marka daahir noqotid fakhruji ila tanciim tanciim u bax faahilii minhu markaa horay ugu tilibata markaa kaba ixraama halkaa uma alqayna cinda kada wa kada manaa meesha caynkaa iyo caynkaasa waa muxasab saynu soo maria halkaa nagula soo kulan qaala raawigii baa yidhi adunhu qaala badan berri inuu yidhi laakiin waa shaki un iskaba dhaafo adigu meeshiibu kula balamo halkaana u kaalaya markaa hawsha soo dhamaysataan walaakinaha cumradu calىa qadri nasabaki nasabiki waxa weeyaan tacabkaaga iyo daalkaaga qadarkeed bay ahaatay aw qaala wuxuu yihi nafaqataki calىa qadri nafaqataki nafaqatiki nafaqadaada qadarkeeda oo maxaa waa shaki ama waaba la tamwiic waayo riwaayaadka qaarkood baaba la jamciyey waxaa mar ilaahay uu kuba yidhi camalkan aada laba timi ama cumradan rafaad iyo dhibtii kaa gaadhay intii uu gaadhsiisnaa iyo wixii aada la baxday ee maal ahaa intii qadarkeedu ahaa ayaa ajrigiisu noqonaya oo markaa taa macnuu uu noqdo hawaabtii iyo fadligii xagga cibaadadu inuu badnaanayo bikatrati nasab tacabka badan ee ruuxa uu kalaba kulmayo iyo mashaqada uu badnaanayo bikatrati nafaqa ee laakiin wuxuu imaamku leeyahay waxaa looga jeedaa nasab aan shareecadu diidanayn waa nasab cibaadada ka dhasho kolley aane laakiin nasab uu isagu keenay oo dee aan tacab aan cibaadadii kaba dhalan ee isaga xaggiisa kaba iyo adigu aan shareecadu aanay sugahayn ama naftiisa iraaq weynu ugu sugan yahay iyo infaaq israaf kuma sugayo iyadana aan sharcigii aanu sugahayn kaaka loo jeedaa maaha bal markaa waxaaba la odhanayaa cibaadadu waxa ama ajrigeedu uu noqon ama sawaabkeedu uu noqon calىa qadri اmashaqa laakiin taasi horta waa dee shay iska jirte laakiin mudarid ma aha mudarid ma aho ee marka la eego waa waa tani waa wax dhaca laakiin maaha wax weligeedba saasoo waxaa la helayaa dee markaa ama waktiga fiicanay waafaqday haba noqotee fadliga badan ama meesha fiican ee fadliga badan ee cibaadadani kaba dhacday haba noqoto ama cibaadada asalkeedo dee farad iyo suniya markaan umuuraha kale eegno cibaadadii hawsha badnayd inay mid kaleo ka hawl yari kaba ajri badnaato oo laylat lqadri ama oo kale ee cibaadadii dhacaysay cibaado aad ugaba badan oo habeen kala dhacday way ka fadli badan tahayba taasoo kale xaramka oo kale cibaadadii lagu sameynayay way ka fadli badan tahay salaadii lagu tukaday salaado badan badan badan oo meelo kale lagu tukaday oo kale way kaba faradkii koobna sunno aad iyo aad u badan oo noociisa waa ka fadli badnaanaya zakadii faradka ahayd ee qadarkii yaraaye zakada ahaa intaa adcaafteeda oo sadaqa uu ruuxuu la baxay waa kaa jiri badnaanaysaa marka waxaan leenahay shay mudarida maaha kolleyna masalada waxaa aada u dardiyo cizuddin ibn cabdisalaam kitaabkiisan qawaacid alaxkaam bal masalan ama alqawaacid alkubra ayuu qaybihiisa hore kolley masalada iyo qayb waxyaalahaas iyo bal adugu tafsiil fiican buu geliya isagoo masaladan iyo xaa soo qaadanayabe وxadثna بن المثنى qال xadثna بن أbي عadي عن بن cawni عan الqاsim وإbrahima iبن cawn ba maanta waa kan markii hore wuu noo kala qaaday qasim iyo ibrahim buu ka wada warinaya qaala lakin wuxuu yihi iبن cawn riwaayadan laa acrifu xadيiث axadiha min الآkhر way de xadiid keliyay ahayd waxyaalay wadaagsadeen marka xaggii alfaada midkoodka kale xadiidkiisi kama garanayo kama soocaye maxaa kama maqlay ana um اlmؤminiina radي الlahu canha qaalat ya rasuul الlahi ysr الnaasu bnusukayn fadakra الxadiiث xadaثna زhayr بn xrb وإسحاq بn ibrahima qala زhayr xadaثna وqala isحاq aخbarana jariir عan mansuri عan ibrahima عan اlaswad عan caiشhaةa radي الlahu canha qaalat kharajna maca rasuuli الlahi slى الlahu عalيه wasalam walaa narى wlxal laa narى ila anahu الxaju falama qadimna makata maka marka nimi ayaan tadawafna bilbeyti beytkii dawaafnay oo cidda aan iyada ahayn iyada kuma jirto waa dadkii kale ka waramaysa iyadu ma dawaafin faamara rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam man lam yakun saaqal hadii an yaxila marolkii intaan la soo gelin ku yidhina waynu soo aragnay markii hore waxay ahayd dee waa bandhig uun markanse caziimay ahayd ciddii aan hadi wadin wuxuu amray inuu taxalulo qaalat waxay tihi faxalla man lam yakun saaqal hadya wanisaahum haweenkiisuna lam yasuqna alhadya hadyi may wadinoo dee hadyiga rasuulkana isagaa lahaaye faaxlalna iyaguna way taxaluleen qaalat caaishatu faxidtu waa intaan laba soo gelin waan xayday falam aduf bilbeyti falama kaanat laylat lxasbati qaalat caaisha waxay tihi qultu waxaan ihi ya rasuula allahi yarjicu nnaasu bicumrati waxajatin waarjicu ana bixajatin qaala aw awma kunti tufti layaaliya qadamna makata miyaanad ahayn mid dawaaftay habeenadii aynu maka nimi qaalat qultu la maya maan dawaafin oo cumradaydii hore maan dhammaysan fadhabii markaasuu yihi qaala fadhabii maca akhiiki ilaa tanciim فأهل لي بعمرة ثم موعدك meesha ballankeeni weeye mawcidkaagu iyo halkan aad noogu imanaysaan makaana kada wakada de waana muxasabuun qaalat safiyatu habeenkaasa haddana waxay tidhi safiya ma urani u malayn maayo ilaa xaadisatakum mid idinka idin dib dhigaysa oo safarkii idinka hor joogsanaysa inaan ahay un mooye u malayn maayo maxay ujeeddadeedu ahayd habeenkaas xasba ayay xaydkii kaba yimi iyadana ee waana habeenkii la baxayey ee waxaanay u qaadatay dawaafkan dawaafulwadaacun baa u harsanaaye isaguna inaan laga tegi karahayn taas bay u haysatay markaasay rasuulka ilaahi iyadoo la hadlaysa tidhi wuxuun baaban u malaynaya inayadii lagama tegayo halkaa keligeeda lagama tegaye inaan anigu idin joojinayo oon safarkii idinka xabaasayun baaban u malaynaya qaala rasuulka ilaahi baa wuxuu uhi aqra xalqa waa kelimaad aan looga jeedin ama laba kelimo asalkoodii aan loogama jeedin ee sida taribat yamiinuhu yamiinuka iyo qaatala allahu qaatalahu llahu iyo sakilat ummu iyo alfaadaha dee asalkoodu ama habaar iyo waxyaala ahaayeen laakiin hadalku in lagu xoogeeyeen macnahoodii loogama jeedin bay laba mid tahayo aqrana waa aqaraha allah macnaa ilaahay ha dhaawaco ha qoomo xalqa asaabaha biwajacin fii xalqiha guriga xanuunha kagaba rido ama dee xalaqa shacaarahaaba dee iyadna suuro xun bay unoqonaysaa haweeneydiiye waa adigu kelimad aan macnaha loogaba jeedine awama kunti iyaduu ku yidhi dee wuxuu ka baqday dawaafkii ifaada inuu uharsan yahay oonay hore u dawaafin oo markaa loo nagaado awama kunti miyaanad ahayn tufti mid dawaaftay yoomanaxri maalintii yoomanaxri miyaanad dawaafin qaalat waxay tihi bala waan dawaafay maalintaas dawaafkii ifaada qaala rasuulka ilaahi wuxuu uhi laa ba'sa wax dhibi kuma sugnee infiri iska baxo dadka raaco macnu markaa waxa weeye un oo xadiidka inoogu sugan dawaafkan dawaaful ifaada waa rukni oo lagama tegi karo taas ee iyadiina waa loo nagaan lahaa markaas way dawaaftay dawaaful wadaacna waajib haba ahaadee haweeneydii xaydka lahayd uu ka dhacaya wax lagu leeyahna markaa ma jirto waana iska baxaysaa kol haddii aanay ahayn waa xadiidka labada xaalo ee inooguma wada sugan oo rasuulka ilaahay markuu ogaaday inay dawaafkii ifaada la timi dhibi ma jirta ayuu yihi soco dadka raaco dee bax adiga markaa dawaafkii waa kaaba dhacay markaasoo dee in xaydadii waajibkuma aha dawaafkaas qaalat caaishatu caaisha waxay tihi falaqiyanii rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa ilaba kulmay walxaal wa isagu muscidun ay daahibun weeye haddii la yidhah dee uu ka baxayo min makata maka wa ana walxaal ana aniguna munhabidatun calayha aan kuma soo dhaadhacayo aw ana muscidatun ama aniga ahaa taa dee daahibada ah haddii la yidhaaho imanka dee sacida fi lardina macnaa dahaba ama mada weeye sacida fi lwaadina inxadara ayay noqon mal hadday buuriya noqoto kollay ficilka sidiisa ma isticmaalaan cadow shidaan bay isticmaalaan waa furitaankii la fuulayey macnaa waxa weeyaan un ama rasuulkii ilaahay oo dee ka soo baxaya maka ayay iyadoo soo gelaysa laba kulantay ama iyadoo rasuulkii ilaahay gelayo ayaa iyadoo iyaduna markaa baxaysa laba kulantay weeye wa qaala isxaaqu isxaaq wuxuu yihi mutahabidatun wa mutahabidatun wax kale maaha ee labada sheekhe muslim leeyahay zuhayr iyo isxaaq ayaa midna muxuu yihi munhabidatun ama munhabidun oo nun ah ka kalena maxaa riwaayadiisayd mutahabidatun iyo mutahabidun macnaa mid inhabado ficilkeed midna maadadii kale tahabada u weeye waana macno keliya laakiin ishkaal baa halkan ama waxbaa yar jira markii hore waxaan soo marnay inuu yihi mawcidkeenu waa xasa xataa meelihii meel kada kadana muxasab baan ku fasiraynay muxasab baanu ugu nimi ba aynu soo aragnay halkaana u kaaliya ayuu yihi halkanna waa rasuulka ilaah oo baxaya iyadna ay soo gelayso marka ay ama soo dee exraamatay inay laba kulmeen ama dee isweydaan labada isweydaane kollay siday kuwa jamciyaana waxa weeyaanuun markaa ay tagtay dabadeed ayaa rasuulka ilaahay dawaafulwadaac u baxay markaasaa isagoo ama soo dhamaystay oo isagu ka soo baxo halkii muxasab ku soo noqonaya ayay iyaguna soo gelayeenba ama bal matalan ama dee isagoo isay kuma sii jeeday iyagu soo noqonayeen taasun baa macnuu noqon markii dambana muxasab buu kusoo noqday halkaas baa laga guuray bal taas bay tahay waa naftay kuma jamciyaan labadan xaalo ee meeg caaisho xadiidkeedu nooguma sugan bal inta yareesadaamin baan dhamaynaya waayo waan dhamayn kariba waayey waa dhadhawinaaye laakiin waa yar dheeraade xada xadaثna سwayد بن سacيid عan عalي بن sr عan اأcmaشh عan ibrahيm عan اأswad عan caiشhaةa radي الlahu عanهa qaalat kharajna maعa rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam nurabbi anagoo talbiyeysanayna ayaa rasuulka ilaahay maciisii baxnay laa nadkuru xaja walaa cumrata xaja maa noo sheegayn cumrada maa noo sheegahayn وساق الحديث بمعنى حديث منصور xadiidkiina waa kaxeeyey mansuur xadiidkii qolooyinkii shuraaxdan arkayna waxba intan tacliiq uma yeelan laa nadkuru xajan walaa cumratan horta dee qayb ahaan dee dhammaantood maan wada eegin laakiin waxa weeyaan un kolley cinda alixraam waaba in ruuxu markaa uu bilaabanayo ixraamka bilaabanayo waana wax inoo sugan rasuulka ilaahay kaba soo arooray oo ah in ixraamkiisii ama wixii uu ixraamanayay talbiyadiisa uu raaciyo ama labeyka xajan ha yidhaaho ama labeyka cumratan ama labadoodiiba rasuulka ilaahayna laga maqalba taas qiraankiisiina labadoodiiba oo lagaba maqlay laakiin bal markaa hore uu mooyaane markan dambe ee la socdo ee dee uu ruuxu talbiyeysanayo talbiyadun buu la imanayaaye waxba kuma soo celcelinayo oo ma magacaabayo ixraamkiisii marka uu horeeyo xidhanayo sax labeyka xajan ha yidhaaho labeyka cumratan talbiyadiina ha raaciyo laakiin marka dambe de ama muctamir ha noqdo ama xaaje ha noqdee ma raacinayo talbiyadiisa xaj iyo cumro ma raacinayo labeyk allahuma labeyk siqada aan soo maray ayuunbuu wadaya markaa bal waxaan ka dhigaynaa un waa markii dambey dee socdeen rasuulka ilaahay ay laba socdeen la talbiyeysanayey horaynu usoo maray siqadii rasuulka xadiidkii jaabire ugu siyaaqoodnaa xajkii rasuulka ilaahay sidii u xajay min awalihi ila akhirina waaba inoo dambeeya oo insha allahu tacaala markan hadugu kolley waa wax amalaha casharka ugu dambeeya toddobaadka inaan gaari doono biidn illahi tacala haddii alla idha waxa weeyaan siqadna waa halkaasna way noogu dambeysaaye waxa weeyaan laguma celcelinayaan leeya tasmiyada iyo tacyiinki tacyiinku waa mar un mar dambe ma jirto marka xajna lama sheegayo cumrana lama sheegayo dee talbiyadii baa la wadaya wasaaqa alxadiida bimacna xadiidi mansuuri wallahu subxana watacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atubu ilayk allahuma zidna walaa